samu'eelkii koowaad cutubka toban iyo lixaad markaasaa rabbigu wuxuu samu'eel ku yidhi war ilaa goormaad saa'uul u ooyeysaa adigoo og inaan u diiday inuu reer binu israa'iil boqor u ahaado haddaba geeskaaga saliid ka buuxso oo tag waxaan kuu dirayaa yeesey oo ah reer beytlaxam waayo boqor baan wiilashiisa ka dhex doortay oo samu'eelna wuxuu yidhi sidee baan u tegi karaa waayo haddii saa'uul taas maqlo wuu i dili doonaa oo rabbiguna wuxuu ku yidhi waxaad kaxaysataa qaalin lo' ah oo waxaad tidhaahdaa waxaan u imid inaan rabbiga allabari u bixiyo oo yeesay allabariga ugu yeedh waanan ku tusi doonaa waxaad samayn doonto oo waxaad ii subagtaa kii aan kuu magacaabo oo samu'eelna wuxuu rabbigu kala hadlay ayuu sameeyey wuxuuna yimid beytlaxam oo odayaashii magaaladuna way ka hor tageen iyagoo gariiraya oo waxay ku yidhaahdeen nabad ma u timid markaasuu yidhi haa nabad baan u imid waxaanan u imid inaan rabbiga allabari u bixiyo haddaba ise soo daahiriya oo kaalaya meesha allabariga ii raaca markaasuu wuxuu daahirshay yeesey iyo walaashiis dabadeedna meeshii allabariga buu ugu yeedhay oo markay yimaadeen wuxuu fiidhiyey eli'aab oo yidhi hubaal kii rabbigu subkaday ayaa hortiisa jooga markaasaa rabbigu wuxuu samu'eel ku yidhi ha fiirin soo jeedkiisa ama dherarkiisa maxaa yeelay waan diiday isaga rabbigu wax uma arko sida dadku wax u arko waayo dadku wuxuu fiidhiyaa muuqashada dusha rabbiguse qalbiguu fiidhiyaa markaasaa yeesay u yeedhay abinaadaab oo soo mariyey samu'eel hortiisa samu'eelna wuxuu yidhi rabbigu kanna ma u dooran oo haddana yeesey wuu soo hormariyey shamaah oo wuxuu yidhi rabbigu kanna ma dooran yeeseyna wuxuu samu'eel soo hormariyey toddoba wiilashiisii ka mid ah markaasaa samu'eel wuxuu yeesey ku yidhi rabbigu kuwaan ma dooran samu'eelna wuxuu yeesey ku yidhi war carruurtaadii halkan ma wada joogaan markaasuu yidhi weli waxaa hadhay kii iigu yaraa oo iduhu ilaalinayaa oo haddana samu'eel wuxuu yeesey ku yidhi cid u dir oo keen waayo innagu fadhiisan mayno jeeroo halkan yimaado markaasuu uu cid diray oo soo geliyey oo isna wuxuu ahaa mid cas oo soo jeed qurxoon oo midabkiisuna aad u wanaagsan yahay markaasaa rabbigu wuxuu samu'eel ku yidhi kac oo subag waayo kanu waa isagii markaasaa samu'eel qaaday geeskii saliiddu ku jirtay wuuna ku subkay isagoo walaalihiis dhex jooga oo maalintaas intii ka dambaysay ruuxii rabbigu aad buu ugu soo degay daa'uud dabadeedna samu'eel wuu kacay oo raamaha buu tegey haddaba ruuxii rabbigu saa'uul wuu ka tegey oo ruux shar leh oo xagga rabbiga ka yimid ayaa dhibay isagii markaasaa saa'uul addoommadiisii waxay ku yidhaahdeen bal eeg haatan waxaa ku dhibaya ruux shar leh oo xagga ilaah ka yimid sayidkayagow nagu amar annagoo ah addoommadaada ku hor jooga inaannu kuu doondoonno nin aad kataaradda u yaqaan oo markuu ruuxa sharka leh ee xagga ilaah ka yimid kugu soo dego ayuu kataaradda garaaci doonaa waanaad bogsan doontaa markaasaa saa'uul wuxuu addoommadiisii ku yidhi ii doona nin aad u yaqaan oo ii keena dabadeedna raggii dhallinyarada ahaa midkood ayaa ku jawaabay oo yidhi waxaan arkay yesayga reer beytlaxam wiil uu dhalay oo aad u yaqaan sida kataaradda lagu dhifto oo ah nin xoog leh oo dagaalyahan ah codkarna ah oo suurad qurxon oo weliba rabbiguna wuu la jiraa sidaas daraaddeed saa'uul wargeeyaal buu u diray yeesey oo ku yidhi wiilkaaga daa'uud oo idaha ilaalinaya ii soo dir markaasaa yeesey wuxuu soo kaxeeyey dameer ku raran kibis iyo sibraar khamri ah iyo orgi yar oo saa'uul buu u diray wuxuuna ugu sii dhiibay wiilkiisii daa'uud markaasaa daa'uud saa'uul u yimid oo hortiisuu soo istaagay oo isna aad buu u jeclaaday daa'uud oo wuxuu saa'uul u noqday kii hubka u siday kolkaasaa saa'uul farriin u diray yeesey oo ku yidhi waan ku baryaaye iiddaa daa'uud hortayda ha jooge waayo isagu aad buu iiga farxiyey oo markuu ruuxii sharka lahaa ee xagga ilaah ka yimid saa'uul ku soo degay ayaa daa'uud qaatay kataaraddiisii oo garaacay dabadeedna saa'uul wuu qaboobay wuuna bogsaday oo ruuxii sharka lahaana waa ka tegey